cabsi weyn ayaa laga qabaa marka cabsidaasna mid maaragtay county ama gobol keli ku saleysan ma aha si kasta ay u dhici karaan maxaa yeele ragga ku loolan ku loolanaya arrimahan doorashada waxay ku xiran tahay siday maaragtay doorta ay ka qaataan nabadgelyada iyo mideynta bulshada ay hogaaminayaan waa gartay wax dadaaloo dowladdu ay waddo ma jira oo lagu yaraynayo xamaasad laga yaaba inay ka dhalato doorashadaas bal mathal hadda qorshahan aan u joogno magaalada gaarisa wuxuu yahay mawduuc maaragtay ku saabsan yoolka ay ku yeelan karaan culummada nabadeynta bulshada kaas waktiganita doorashada iyo maaragtay loolankan kulul uu ka jiro wadamada wadan wadanka culummada maaragtay waxa weeyaan horwadinada nabadgelyada iyo mideynta bulshada gaarisa iyo midda qaranbo marka culummada muslimiinta iyo culummada kaleo masiixiga guddigoodana waxaa laga doonayaa marka inay dejiyaan oo isu keenaan bulshada wa garta marka haddii ay hogaamiyaasha diimuhu hadday yihin muslimiin iyo hadday yihin masiixiyiinba ay kaalintaa ciyaarayaan waa maxay doorka amaba kaalinta siyaasiyiintu kaalinta siyaasiyiinta waxa weeyaan iyaga qudhooda maaragtay inay budigo u noqtaan nabadgelyada oy odaysigooda si nabad ah oo mas-uuliyada ay ku doontaan oy ka ilaaliyaan bulshada hadallada maaragtay xumaanta iyo kala geeska keenaya iyo dhibka dhalin dhibka dhibka dhalina si ay ka eegaan ka eegaan bulshada wa garta marka waxaa la yidhi waxaa cabsida ugu badan ay ka jirtaa countiyada dhexdooda waxaa jira siyaasiyiin imanaya deegaanadoodii oo lacag waddooyinka ku qaybinaya taasina ay dhalinayso in dadkii ay xamaasad fara badani gasho lagana yaabo in markaa halkaa ay xiisada ka dhalato waa run way dhacda taayada markaa ceebteeda ay leedahay kolleytaba maxaa yeele mas-uuliyad aada gadatay mas-uuliyada cadaalada ma aha mas-uuliyad xaq ku dhisan ma aha marka waxyaalahaan culummada ka doonayna waxa weeyaan inay hagaan ummadii oy wacyigeliyaan oy maaragtay codkooda ayna gadan waa runta dhalinyaro badan oo shaqa la-aan gobolada kale oo kenya waa jiraan oo maaragtay lacagahaas u gaadayo laakiin waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay qofkii haduu ka fikiraya qadiyadiisi ayaadiinkiisi dhalinyaradii iyo hablihii iyo ummadii o dhan inay ka fiirsadaan ragga lacagta siinayo macnaha waxa weeyaan markaad gadato codkii adeentaada aada gadato waxa waye nin isku kalsoon ama qof isku kalsoon oo u qalmo mas-uuliyaddii ma tihid wa gartay maxaad culimmada culayska si gaara ugu saaraysaan culimmada maxaa sababta waxa weeyaan culimmada dhexdhexaad bay u tahay mujtamaca waxyaalo badan oo xallini karaan ayaa jirta oo door weyn ayay kuleeyihiin oo ka weyn kuwa siyaasiyiinta maxaa yeelay culimmada waa daadiyaasha maaragtay iyo isbedelka mujtamaca ayay door weyn kuleeyihiin culimmada marka waxaanu ka codsanayna inay absi maaragtay kobciyaan aqoonta bulshada iyo ka hortagga rabshadaha iyagoo markaas u isticmaalaya wacyigelin sameynoo maaragtay shacabka ummadda wacyigelinayn oo doorka ay nabadda ku leedahay loolanka doorashada iyo qof kasta shaksiyan wixii mas-uuliyaddooda ay tahay inay maaragtay budhigo u noqtaan nabadda waktiyadanita loo loolamaya doorashada wa gartay sida loo fahmi karo mudane ogley waxa weeyaan in siyaasiyiintii ay dabkii shidayaan culimmadiina ay daminayso miyayna fiicnayn in meesha dhibtu ka imanayso marka hore la xaliyo dowladdu amaba baarlamaanku sharciya kasoo saaro ku saabsan sida qof qofku amaba qofka siyaasiga ahi uu ololaha u samayn karo runtii siyaasiyiinta o dhan maaha siyaasiyiinta qaar mas-uuliyad maaragtay qiimo le waa jiraan guddigood maaha waxa dabka shiday waa runta culamada waxaanu doonayna haddii dab meel laga shida ay damiyaan laakiin mas-uuliyiinta qaar oo siyaasiga waa waa mas-uula oo maaragtay doorkay kuleeyihiin mujtamaca aada u fahamsan iyaga qudhooda kama marno maaragtay wacyigelintan iyo taladan iyo waxyaalihi aan kala ka wada qaban lahayn wadanka khaasatan gobolkeena northern kenya laakiin culimmada waxaa waxaa fiican muhiima in la ogaado culimmada waa kuwa maaragtay ka hortaga mid tab maaragtay takoorka kuwa kale qolooyin kale baa nala degan gobolladeena iyo dad kaloo minorities ah culimmada markaas door culus ayay kuleeyihiin wa garta gobollada kale walulku ka jiraan laga yaabo inaad adiguna booqato amaba had horey booqatay kuwee baa ka mid ah waxaay dhankan rift valley gobolkan kaleo xeebta oo coast ah north rift iyo nairobi iyo nairobi marka hadda markaan ka laabto gaarisa meelo gobolooyinkaas ayaanu ku laabanayna keligeen mihi dad badan baa maaragtay ka ololayna arrimahaas